lambar afar xeradda markabka janaayo kun lix boqol labaatan iyo shankii boqor gustaf adolf ayaa heshiis la saxiixday haybatson brothers oo reer holan ah heshiisku wuxuu ku saabsanaa dayactirka maraakiibta iyo dhisida afar markab oo cusub oo lagu dhiso xeradda maraakiibta ee crown oo ku taalla jasiiradda skabsholmen oo maanta loo yaqaana blasi holmen henrik wuxuu ahaa markab dhise sare wuxuuna qaabilsanaa naqshada markabka halka walaalkii arent uu qaabilsanaa soo qaadista alaabta afarta markab ee cusub ee la dalbaday waxay ka koobnaayeen laba waaweyn iyo laba yaryar labada waaweyn waxay ahaayeen vasa iyo aplet the apple kumanaan geedka mukuyiga ah ayaa laga soo gatay keymo gaar looga leeyahay gobolka smaland iyo degmada lek melaren markab dhise sare ayaa loo diray alwaaxyada si uu u soo xusho geedaha xajmiga saxda ah oo ka dibna uu u jarjaro cabbirada saxda ah ee la rabo alwaax si caadi ah loo jaray ayaa laga soo gatay riga latviya iyo meelo fog sida amsterdam oo nederland ah geydka baanka oo galbeedka swiden laga helo ayaa loo isticmaalay tiirarka biraha lagu dhuujinayo iyo qalaabka birta waxaa laga qoday swiden waxaa laga as-aasay gabalo loo qaaday stockholm xeradda markabka oo ka muuqata sawirka hortaada yaalla waxaa jiray qiyaastii saddex boqol oo shaqaale waxayna ahayd meesha ugu weyn ganacsiga ee laga shaqeeyo swiden dhammaadka alaabta dhismaha markabka halkan ayaa lagu soo ururin jiray looxa mar kale ayaa la soo jarjari jiray oo la qaybin jiray ka hor intaanan loo geynin markabka birta waxaa laga dhigi jiray baroosiino iyo boolal oo farsamo yaqaano takhasuus leh ayaa samaynayay xarko bir ka samaysan oo dhisayay donto yaryar iyo qolalka donyaha shiraacyada iyo xarka hayaha markabka waxaa soo saaray qandaraaslayaal hoosaad ka socda qaybaha kale ee stockholm dhammaan farsamo yaqaanadan waxay shaqayn jireen qorrax soo baxa ilaa qorrax dhaca lix maalmood toddobaadkiiba henrik habertson wuxuu ahaa markab dhise waayo arag ah laakiin ma jirin qorshayaal taa beddelkeeda kadib cabbirada dhinacyada ee as'aasiga ah marka laga wada hadlo ee boqorkuuna ansixiyo wuxuu isticmaalayay xeeraar dhowr saami oo as'aasi ah si uu u go'aamiyo muuqaalka markabka habkan wuxuu ahaa sida caadi ahaan dhaajku maraakibta ay u dhisaan waxaana laga isticmaalay ku dhowaan laba kun oo sano macluumo dheeraad ah oo ku saabsan markab dhisidda fadlan firfiiri bandhiga kugu hareeraysan